Waaxda Fayadhowrka Dowladda Hoose Degmada Beledweyne islamarkaana gacan ka helaya ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa loola nadaafadeed ka bilaabay xaafadda Buundaweyne kaasoo laga samayn doono afarta xaafadood ee degmadaasi ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday waaxda fayadhowrka dowladda hoose Beledweyne ururka isxilqaan haween iyo dhalinyaro Axmed Carab oo ka tirsan ururka isxilqaan iyo qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ololaha nadaafadeed ayaa si wadajira uga warbixiyay ololaha nadaafadeed ay ka bilaabeen xaafadaha magaalada beledweyne annagana waxaa waay maanta iimaankeenna waa isbelelay waxay noqotay inaan micnaha jidkii aan qashinka u soo dheeray inay noqotaba haddii aada adiga deegaankaada hagaajisanin cid kuu hagaajinaysa ma lahan waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kowda hore u mahad celinaya ilaahay subxaana wa tacaala sidaad arkaysaan maanta sida boorkan ku xusan ololaha nadaafadeed ee fayadhoorka magaalada beledweyne oo ay soo qaban qaabisay dowladda hoose ee hogaaminayso maayarka magaalada beledweyne marwe nadar tabax maalin waxaan maanta aan ka shaqaynaynaa buundaweyn ilaa iyo suuqa dabageed gudaha hoose suuqa qudaarta ee ah suuqa ugu weyn ee gobollada dhexe looga adeego marka insha allahu tacaalaana wax cad kusii ekaa doona maaha waxaan iska kaashaday barnaamijkan fayadhoorka ololaha nadaafadeed maayarka magaalada beledweyne dowladda hoose qaybtooda fayadhowrka iyo ururka maxaa lalahaa bulshada xaafadda ku dhaqan buundaweyn iyo ururka dhallinyaradii horumarinta isxilqaan oo maanta gaadiidkooda kow uu ka yahay si qashinka looga qaado sidaad ka warqabtaanna ururka sidiisaba wuxuu ka shaqay jiray nadaafadda iyo horumarinta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan insha allahu tacaalana wax maanta meeshaan kusii ekaa doonana ma aha xaafadda buundaweyn besna kuma ekaa doonto afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayay kusii soco doontaa howshaan waxaana dadka ugu digaynaa dadka deegaanka ah ama meelaha ganacsiga joogo qashinka ay jidka ku soo daadinayaan inay iska dhaafaan waxaa loo samay doonaa haddii uu ilaahay oggolaado bacaal loo samay doonaa qashinka looga qaadi doono haddii aada adiga deegaankaada hagaajisanin cid kuu hagaajinaysa ma lahan maanta waa waxaan wacyigelin waayo aan wadno dadkeenna waxaa rabnaa inay dhaqanka ay qaataan waxa lagu wacyigelinayo ay qaataan oo hadduu ilaahay kuu idmaayo dad wacyigelisan oo nadaafaddooda ka shaqaysto oo hadduu ilaahay kuu idmaayo deegaankooda ilaashada ayay inay noqdaan ayaa laga rabaa insha allahu tacala nebiga sal allahu alay wasalamna wuxuu leeyahay idaamatu dariiqa can iladaa iimaanka meesha ugu hooseeyo waxaa waayo jidka didka jidka waxa dadka dhibaayo laga leexiyo annagana waxaa waaye maanta iimaankeenna waa isbedelay waxay noqotay inaan micnaha jidkii aan qashinka u soo dheeray inay noqotaba ilaahay iyo rasuulkiisa hadalladooda aan qaadanno aanan wacyigelinta nol sheega aanan qaadanno insha allah barakaatu salaanta islaamka waa idinku salaama dhammaanteen dadkan ka soo qaybgalayaasha nadaafadda iyo dadweynaha xaafadda buundaweyn oo maxay ahayday nadaafadda midda kaleeto fayadhowrka magaalada beledweyne waxaan bilownay maanta qashinka afarta xaafadood inaan ka nadiifinno marka waxaan idinka codsanaynaa adinkana inaa garab nagu siisin ololaha nadaafadeed oo ah mid isxilqaan ah ayaa qashinka laga nadiifinaya afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay degmada beledweyne